nikaa cutubka lixaad haddaba maqla waxa rabbigu leeyahay sara joogsada dacwadiinna buuraha ku hor sheegta oo kuruhuna codkiinna ha maqleen buuraha iyo dhulka aas-aasyadiisa warayow rabbiga dacwadiisa maqla waayo rabbigu dacwad buu la leeyahay dadkiisa oo wuxuu la mudici doonaa dadka israa'iil dadkaygiyow bal maxaan idinku sameeyey maxaanse idinku daaliyey haddaba bal igu markhaati fura waayo dalkii masar waan idinka soo bixiyey oo guriga addoonsiga waan idinka soo furtay oo waxaan idin hormariyey muuse iyo haaruun iyo maryan dadkaygiyow bal haatan soo xusuusta wixii uu baalaaq oo ahaa boqorkii mo'aab ku tashaday iyo wixii uu balcaan inabicoor ugu jawaabay bal soo xusuusta wixii dhacay tan iyo shitiim iyo ilaa gilgaal si aad ku ogaataan falimaha xaqa ah ee rabbiga bal maxaan rabbiga hortiisa la imaadaa oo sidee baan ilaaha sare ugu hor sujuudaa ma qurbaanno la gubo baan rabbiga hortiisa la imaadaa ma weylo gu' jira baan la imaadaa rabbigu ma ku farxaa kumanyaal wanan amase toban kun oo webi oo saliid ah xadgudubkayga aawadiis miyaan curadkayga u bixiyaa dembigii naftaydase ma midhaha jidhkaygaan u bixiyaa nin yahow rabbigu wuxuu ku tusay waxa wanaagsan oo bal maxaa rabbigu kaa doonayaa inaad caddaaladda samaysid oo aad naxariista jeclaatid oo aad si hoosaysa ilaahaaga ula socotid mooyaane codkii rabbigu magaalada buu u qaylinayaa oo ninkii xigmad lahu magacaaga buu ka cabsan doonaa idinku usha maqla iyo kan soo dirayba guriga sharrowga weli miyay yaalliin qasnadihii sharnimadu iyo weliba qiyaastii dhimanayd oo karaahiyadda ahayd miyaan daahir ahaanayaa anoo heesta kafado xun iyo kolay miisaanno khiyaano miidhan ah waayo dadkeeda taajiriinta ahu waa dulmi miidhan oo kuweeda degganuna been bay ku hadlaan oo carrabka afkooduna waa khiyaano miidhan haddaba sidaa daraaddeed dhaawac aad u xun baan idinku dhuftay oo dembigiinna aawadiis cidla baan idinka dhigay wax baad cuni doontaan mase dhergi doontaan gaajadiinnu dhexdiinnay ku jiri doontaa wax baad kaydin doontaan laakiinse sinaba uma aad nabad gelin doontaan oo wixii aad nabadgelisaanna seef baan u gacan gelinayaa wax baad beeran doontaan mase goosan doontaan oo saytuunka waad tuman doontaan laakiinse saliiddiisa kuma subkan doontaan oo canabkana waad tuman doontaan laakiinse kamrigiisa macabi doontaan waayo qaynuunnadii boqor cumrii iyo shuqulladii reer boqor axaab oo dhanba waad dhowrteen oo waxaad ku socotaan talooyinkoodii si aan cidla laga yaabo idinka dhigo oo dadka magaaladiinna degganna waxaan ka dhigi doonaa wax lagu fooriyo oo idinku waxaad qaadan doontaan cayda dadkayga